bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeennimo idaacadda isnaay kuwaad ugu darkorona waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabeelle oo faahfaahaysay khasaaraha ay geysteen fatahaadaha webiga shabeelle qaar ka mid a waxgaradka magaalada jowhar oo hambalyeeyey sanad guurada koowaad ee raadiw isnaay bahda waxbarashada magaalada jowhar oo ka hadlay doorka raadiw isnaay uu ka qaaday horumarinta waxbarashada xubinta sarafka suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeennimo idaacadda isnaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha diyaaradaha israa'iil ay ka geysanayaan dhulka falastiiniyiinta oo shacab badan lagu dilay mar kale habeen wanaagsan khyaarta wada naga dhagaysanaysay waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka mey sanadka labada kun kow iyo labaatan intaad maqasheen waxaay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroob ah qodobadaasi oo faahfaahsan wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa faahfaahisay khasaaraha ay geysteen fatahaadaha webiga shabeelle sida warbixintan ay kusoo koobaysa xaliimo cali ibraahim shir jaraa-id uu maanta xafiiskiisu ku qabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ka warbixiyey qoysaska ay waxyeelada kasoo gaartay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle asigoo sidoo kale sheegay in biyaha fatahaada baabi'yeen waxsoo saarka beeraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa ka dhawaajiyey in tiro qoysas ay ka barakiciyeen biyaha fatahaada webiga shabeelle deegaano hoos yimaada magaalada jowhar
shirkeenan jaraa-id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan soo bandhigno dhowr laba jeer hore waxaan soo gudbanay warbixin hordhaca oo khasaarihii fatahaadu ay geysteen oo ah warbixintii ugu dambeysay inaan soo gudbinno waxyeeladii ay fatahaaduhu gaarsiiyeen hadday noqon lahayd beerihii hadday noqon lahayd barakaci inaan soo gudbinno ayaa ujeedkeenu uu yahay warkeennu haddii aan marka ugu horeysa soo qaadano degmada jowhar waxyeelada shabeellaha dhexe intaad waxyeeladu gaarsiisa waa jowhar iyo macdaay degmada jowhar xogtii ugu dambeysay ee aan soo ururina waxay tahay laba iyo toban kun oo heegtar oo beero ah ayaa ku go-ay fatahaadihii hadda socday ee dhowaan soo baxay baarihii ka soo baxay sidoo kale dadka ku barakacay waa afar kun todoba boqol iyo lixdan qoys ayaa ku barakacay tuulooyinka barakacayna waa ilaa kow iyo toban tuulo dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ay ka barakaceen qoysas badan haddii aan u gudubna dhanka degmada mahadaay waxyeelada beeraha ay gaarsiiyeen waa qiyaastii ugu dambeysay waxay sheegaysaa lix kun oo hegtar kun iyo sideed boqol iyo toban qoysna waa ku barakaceen tuulooyinka barakacayna waa sideed tuulo waxaa kaloo waxyeeladaasi ay saameysay wadada u dhexaysa jowhar iyo iyo xamar godoon oo waxaa soo gaaray biyihii horey u gooyey wadada u dhexaysa jowhar iyo mahadaay ee ka yimid baarey ayaa gooyey waxay ka mid tahay khasaarada ay biyahaasi gaarsiiyeen guud ahaan marka dalaga beeraha go-ay ee gobolka shabeellaha dhexe labada degmo waa sideed iyo toban kun waxyaabaha marka saameynta ay yeesheen fatahaadahaasi waxay noqotay dadkii oo barakacay hooy ay hoydaan aysan jirin cunto aysan haysan daawo aysan haysan marka waxaan leenahay arrintaasi in gacan weyn loo gaarsiiyo ilaah waxaan ka baryaynaa in ummaddaas ummadda kale ilaahay kusoo hanuuniyo in ay u gargaaraan ilaah ayaana ka baryaynaa inuu gacan siiyo dadkaasi midda labaad waxyaabaha kale loo baahan yaha waxawaaye lagu talagalo beerahaas go-ay dadkii xilliga ay go-een waa xilligii dalagii soo go-i lahaay ee kamadambaysta ahaa oo dhibaato badan ay kusoo faleen marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay in dadkaasi beerihii dib loogu falo markii ay soo diyaar noqdaan abuur la siiyo saddexda bilood oo dalaguu soo go-ayana in noloshoodii la kaalmeeyo ayay u baahan yihiin guud ahaan waxaan leenahay ummadda labada degmo ee mahadaay iyo jowhar waxay u baahan yihiin gurma deg deg ah xagga caafimaadka xagga nolosha ah xagga hoyga ah aada ayaanu u dalbaynaa in arrintaasi loo soo wada gurmado hadday noqon lahayd ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta beesha caalamka iyo dowladda dhexe intaba waxaan leenahay ummadaasi ha loo soo gargaaro buqdan ka baxday baariya iyo waxa ay saameyn badan ku yeelatay wax soo saarka beeraha mahadsaned xalima qaar ka mid ah waxgaradka magaalada jowhara ayaa u hambaliyeeyey sanad guurada koowaad ee raadi weysnaay shaqaalaha idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaa u dabaaldegay sanad guuradii kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay idaacadda isnaay iyadoo xoogga saartay muddadii halka sano ay jirtay arrimaha bulshada sida barnaamijyada caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo barnaamijyo kale waxayna u hadashaa dadka aan hadli karin qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb galay munaasabada dabaaldega ayaa shaqaalaha iyo maamulka idaacadda ku ammaanay shaqadii ay bulshada u qabatay muddadii halka sano ee shaqaynaysay idaacadda isnaay
waxaan u hambaleynayaa raadiyo isnaay oo ka shaqeeyo caasimada dowladgoboleedka hirshabelle ee magaalada jowhar raadiyahaas oo ka shaqeeyo dhanka arrimaha bulshada haddii ahaato maxaa la dhahaa dhanka caafimaadka waxbarashada dhanka beeraha dhanka ganacsiga iyo dhanka haweenka iyo dhallinyarada raadiyahaas oo ah raadiyo oo bulshada u shaqeeyo kaas oo wax badan markuu yimid isbeddel badan ku sameeyey horumarka bulshada magaalada oo wax badan ka qayb qaatay waxaan leeyahay sanad guuradiina hambali hambali aan leeyahay waxaan leeyahay inaad horuu sii wadiin dadaalada aa wadiin had iyo jeer oo aadan ka gaabinina oo mar walba waxyaabaha haddan aan barnaamijka radiyo isnaga ku taxanahay dadka ku taxan dhegeystayaashadan ka mid ahay marka waxaan rajeynaya hadduu ilaahay raado insha allah barnaamijyada hadda aad wadiin barnaamijyo kale oo ka dheeriya inaad noo keentiin oo nala joogtiin anigoo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo in badan la socotay waxqabadkii ay samaysay radio snaay ayaa waxaan ugu hambalyaynaynaa maanta ee sanadguuradii koowaad faraceeda jowhar markay soo degeen run ahaantii aniga waxaan ka qayb galay arrimo badan oo kaga hadlayeen siyaasadoo kale nabadoo kale iyo haweenka waxaan aad u jeclaa barnaamijyada sida diiradda loo saarayay haweenka iyo dhallinyarada siday ugu qayb qaadan lahaayeen nabaddhisidda iyo siyaasadda waxaan kaloo aad usoo jiida oo noo soo jiitay oo ka mid ahaa waxqabadkeeda sida barnaamijyada arrimaha bulshadoo kale oo mar weliba ay ku falaqeeyaan dadka danyarta ee markaasi ku sugan magaalada jowhar kuwaasoo u badan dad fatahaado kasoo qaxay beeraley iyo xoololey inta badan magaalada jowhar waxay ku dhaqan tahay xoolaha iyo beeraha waxayna aad u soo dhoweeyaan mar weliba ay sida gaarka ay uga hadlaan radio snaay arrimahaasi oo markaasi dadka ee bulshada u ah indho sababtoo ah ma jirin idaacad si kal ilaaba uga hadasho arrimaha bulshada oo markaasi fursado badan siinaysay dhallinyarada iyo haweenka waxaan leeyahay sanad guuryada ka soo wareegtay aas-aaskeedii hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay runtii waxaan ogsoonahay radio isnaay fikirka bulshada ayay ka curatay marka koowaad haddana waxay ku dhisan tahay fikirka bulshada iyo inay ka turjumayso arrimaha bulshada waar mar labaadaan ugu hambalyaynaya haddana sanad guuradeeda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kaleeto bashbash iyo barwaaqo inaan ku wada gaarno oon ku sidaan oo kaleeto aan ugu wada kulanno ilaahay nabad ha nagu wada gaarsiiyo hambalyo ayaan leeyahay markaan u soo laabto dhanka waxqabadka wixii markii hore ay u istaagtay ayay kaalinteeda qaadatay runtii waxaan leeyahay doorka ay cayaarayso ooy arrimaha bulshada ka cayaarayso oy tabinayso iyo shaqada ay hayso way ku ammaanan tahay raadiyo isnaa ayaan leeyahay waxaan leeyahay arrintaas sii laban laaba mar laba dee inaynaan gadaal uga laaban doonin waan rajaynaynaa innaguna garabkiinna ayaan taagannahay idaacadda isnaay ayaa noqotay idaacaddii ugu horreysay ee ka hadasha arrimaha bulshada islamarkaana laga hirgeliyo magaalada jowhar iyadoo idaacadda ay wax ka soo qabatay arrimaha bulshada muddadii halka sano ahayd ay shaqaynaysay bahda waxbarashada magaalada jowhar ayaa ka hadlay dowrka raadi wiisnaay uu ka qaatay horumarinta waxbarashada warbixintaasna waxaa eegaya cabdicasiis xasan cabdulle xili maalinta shalay loo dabaaldegayay munaasabadda sanad guurada koowaad ee radio snaay markii dhidabada loo taagay bishii mey ee sanadkii labada kun iyo labaatan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka tirsan bahda waxbarashada magaalada jowhar iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle cumar saalax cabdi oo ka tirsan macalimiinta jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar ayaa sheegay in radio snaay ay kaalin weyn ka qaadatay horumarinta waxbarashada isagoo maamulka idaacadda ugu baaqay in la kordhiyo waqtiyada la baahiyo barnaamijyada waxbarashada ugu horeyntii waxaan mataqaanaa aan u mahad celinayaa wariyayaasha sida cabdicasiis ee raadi isnaay reedi isnaaye waxaan u hambalyaynayaa stakeholderskeeda waxaan kaloo u hambalya oo ah dadka maamulo iyo shaqaalaha iyo wariyayaasha dhammaan waxawaaye waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo sanad guura wacan hawsha aad ummadda u hayseen meeshii iyo beelka dheer sii gaarsiiya ummadda waa idinku diirsati marka marka xiga inkastoo idaacadan waqti yar ay furan tahay haddana shaqooyinka ay qabatay shaqooyin aada muhiim u ah oo aada u ballaaran waaye qiyaastii waxay sanad unbay furneed marka la fiiriyo may ayaa la furay aa la bilaabay qaybta marka la fiiriyo barnaamijyada ay ummadda usoo bandhigaysan waxaa ka mid ah magaalada waxbarashada muhiimadda waxbarashada ay leedahay iyo sidii waxbarashada loo horumari lahaa waxna waa dhiman yihiin waxyaabaha mataqaanaa dhiman oon isleeyahay waa dhiman yihiin waxawaaye ayada oo mataqaanaa waraysiyada la ballaariyo lagu ballaariyo maamulayaasha lagu ballaariyo macalimiinta inteeda badan maamul ku-xigeenada ardada waalidiinta la wareysto sidii mataqaanaa oo loo heli lahaa wax looga qaba lahaa waxyaabaha mataqaanaa caqabadaha ah ee waxbarashada hortaagan dhinaca kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle abuukar xasan abuukar ayaa warbaahinta isnaa ku ammaanay tabinta arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada iyo isku xirka wasaaradda waxbarashada iyo baahiyaha ka jira dugsada hirshabeelle
runtii raadi isnahay waa raadi u shaqeeyo bulshada runtiina ka shaqeeyo arrimaha bulshada ay ku jirto waxbarashada annagu haddaan nahay bahda waxbarashada waxaan u haynaa abaal ah inay nagala qayb qaadatay baahinta horumarka waxbarashada hirshabeelle guud ahaan iyadoo ay tahay idaacad aada iyo aada micnaha u qiimo badan dadkuna aada u dhegeysaan wixii wasaaradda markaas ay rabto inay gaarsiiso bulshadani markaas gacannaga sii jirtay marka markastana u heelan inay u shaqayso shacabka hirshabeelle marka waxaan leenahay hambalyo idaacadda isnaay waxaan rajaynaynaa inay micnaha guulo kale kusii tallaabsato intay jirto insha allah muddadii sanadka ahaa waa laga dareema guud ahaan deegaanada hirshabeelle idaacaduhu iskuma jiraan idaacad isnaay waa idaacad u heelan inay ka shaqayso horumarka bulshada wasaaradda waxbarashada markay qabanayso tababaro ama ay qabanayso tashi ama ay qabanayso xaflad oo imtixaanaadka lagu soo dhejinayay iyo runtii tallaabo kasta oo u qaadayno dhinaca bulshada aan ku gaarsiinayno micnaha waxay naga siisay waxay naga qayb qaadatay qayb aada muhiima idaacadda isnaay ayaa la aas-aasay shan iyo tobankii bishii meey sanadkii labada kun iyo labaatan iyadoo maalinta shalay loo dabaaldegay munaasabad weyn oo lagu xusaayo sanadguurada koowaad ee idaacadda isnaay ayaa shalay lagu qabtay magaaladan jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka habeennimo idaacadda isnaay markaana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaar ah maryamo sheekh cabdi
sarifka markaynu eegno waxa uu marayaa magaalada jowhar boqolka doolar qabashada waxaa la kala siisanayaa laba malyan iyo lix boqol bixintuna waa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun kontonka doolar qabashada waa malyan iyo saddex boqol bixintu waa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar qabashada waa todoba boqol iyo konton bixintu waa todoba boqol konton iyo shan tobanka doolar qabashada waa laba boqol iyo lixdan bixintu waa laba boqol lixdan iyo laba kun raashiinka qutul daruuriga markaynu eegno baqaarada waxaa la kala siisanayaa loorka sokorta waa soddon iyo saddex doolar shilin soomaaliga waa sideed boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah loorka burka waa soddon doolar shilin soomaaliguna waa todoba boqol iyo sideetan kun oo shilin soomaaliya bariiska sidoo kale laba boqol iyo sagaashan iyo shan doolar waaye shilin soomaaligana waa todoba boqol lixdan iyo todobo saliid cadeyda labaatankeeda ayaa waxa ay gaartay heerkii ugu sarreeyey waa soddon doolar dhinaca shilin soomaaliga waa todoba boqol iyo sideetan halka liitarna waxa uu marayaa afartan iyo laba kun oo shilin soomaaliya baastooyinka ayaa iyaguna sare u kacay baasta badriya waxay maraysaa kaartoonkeeda laba boqol iyo soddon kun baasta taar sidoo kale laba boqol iyo soddon baasta gabrey laba boqol iyo konton kun oo shilin soomaaliya ah kiiladeeduna waa afar iyo labaatan kun oomaha ayaa isagana kor u kacay hilaaca loorkiisa waxa uu marayaa laba boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah baasta makaroniga haadka ayaa iyaduna waxay maraysaa laba boqol iyo afartan kun oo shilin soomaali ah waa kaartoonkeeda ilaa iyo laba boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah halka warkaas idan kaga imaanayo waa idaacadda isnaayo jooba harshabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha diyaaradaha israa'iil ay ka geysanayaan dhulka falastiiniyiinta oo shacab badan lagu dilay ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil ayaa wacad ku maray in israa'iil ay sii wadayso duqeymaha ay uga jawaabayso gandaalada looga soo ridayo qisa xilli dagaalka qisa uu galay maalintii toddobaad saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta waxa ay sheegeen duqeymaha ay diyaaradaha israa'iil subaxnimadii saaka ka fuliyeen qasa in ay ku dileen ugu yaraan saddex qof beesha caalamka waxay ku baaqaysaa in la joojiyo iskudhacyada sii xoogaysanaya talaadadiina madaxweynaha maraykanka john biden ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil iyo madaxweynaha dalka falastiin wuxuuna sheegay walaaca uu ka qabo xiisada halkaas ka aloolsan saraakiisha caafimaadka falastiin waxa ay sheegeen tan iyo isniintii markii uu iskudhacyada bilowday ugu yaraan afartan iyo sideed qof in kaysa lagu dilay israa'iilna waxa ay sheegtay in dagaalkaasi looga dilay toban qof oo ay laba caruur ku jiraan israa'iil waxaa kaloo ay sheegtay dadka lagu dilay khasa in ay ka mid yihiin tobanaan maleeshiyaadka falastiiniyiin ka mid ah halka saraakiisha caafimaadka falastiin ay sheegeen dadka qasa lagu dilay kow iyo afartan ka mid ah inay caruur yihiin ra-iisul wasaaraha oo telefishinka fariin ka gudbiyey wuxuu sheegay weerarada in ay sii wadayaan ilaa laga xaqiijiyo wax kasta oo suurtagelinaya in lagu yareeyo waxyeelada dadka rayadka ah ay soo gaarta guud ahaan warka habeenimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda isnaajo barshabeellaha dhexe soomaaliya waanigeenta la socodsiinta waanigoo timacadde soo saara waa cismaan farsamada waa saki intaan warka xiga aan ku kulmi doono sida iyo ammaan allah